horta marka hore waxay ku shaqeysaa xeefoodhiin oo ay aasisanya golayaasha qaranku labada gol qaran oo xeer qarana xeerkaasi wuxuu caddaynayaa guddidu laba qodob ku jira qodob wuxuu leeyahay guddida markay khilaaf dhaco ee xisib gudihii ka dhaco ama laba xisbo godahooda dhexdooda ka dhaco cidda danaynaysa waxay soo gudbinaysaa guddida dacwad dacwadda go-aan bay ka soo saaraysaa guddidu go-aanka ciddi ku qanci weydaan waxay u gudbinaysaa u gudbaysaa dacwaddeeda maxkamadda sare qodob kale isna oo qodobka lixi labaatanaad wuxuu leeyahay guddidu waxay soo saari soo awood u lehed inay soo saarto interior regulations xeerka hab dhaqanka iyo awaamir directives aan ka hor imanayn xeer fodhin awooddeeda waxaa kaloo isna uu qodob ka mida sheegayaa dimuqraadiyadda iyo waxaa ku ilaalinaysa xisbiyada guddida diiwaangelinta ayaa xisbiyada ku ilaalinaysa dimuqraadiyadda doorkeeda guddida ay ku leedahay axsaabta qaranka taa weeye
waa sigdule ama mudane doorka guddida diiwaangelinta waa inay dimuqraadiyadda ku ilaaliyaan islamarkaana de dhinacyada khilaaf yimaado ay kala dhex galaan sidaynu ka warqabno kulmiye waxay soo haystaan laba dhinac xisbi laba dhinac baa loo kala baxay guddiyaa la soo saaray iyo weliba xubno qoryo fulinta iyo iyo guddi magolaya dhexe labada dhinac dhinacna miyay isugu geedaan
sidaa la socotaan ama reer somalilan baa la socdo xisbiga kulmiye shirweynu qabsaday sideed iyo labaatankii ilaa sagaal labaatankii bishii afraad ayuu shirweynahaasi u qabsoomay shirweynahaas waynu arkayno intii ka dambeysay miidiyaha ama warbaahinta khilaafka ka muuqanayay oo soo soo galay hase yeeshee haddaan naga gudda diiwaangelinta shirkaa waxaa na soo gaadhay go-aamadiisii oo ay saxeexeen guddida oo ay saxeexeen shir guddoonkii shirweynaha bisha afar iyo labaatankeedii bisha shanaad ayuuna soo gaadhay haba yaraatee wax kale oo ku saabsan shirkaa oo na soo gaadhay ma jiro haddii laga sii waayo hal warqadaho xogeyaa guud noo soo qoray oo uu leeyahay nooca waxaanu caddayn idinka rabnaa inaad naga haystaan qoraaladaa ka soo baxay shirweynaha ee shirguddoonka soo saxeexay warqadaas ayana jirtay wax kaloo haba yaraatee naga soo gaadhay ilaa haddadan aynu joogno ma jiro xisbiga kulmiye oo aan ahayn liiskaa ay ku xusnaayeen go-aamadii shirweynaha hogaanka liiska guddida fulinta iyo liiska golaha dhexe ee xisbiga daacadihi markaynu eegeyno waxay sameeyeen labadii garab ilaa imika murankooda waa taagan yahay sida aad tilmaanteena garab kamida amaba dhinac kamid a idinsoo gudbiyey amaba go-aamada ad tilmaantayba ilaa hartan idinsoo gaadhay kala saaritaan bay ubaahan yihiin ugadmadataan bay ubaahan hadday dhinacii sharciga hadday dhinacii maamulkaba noqoto marka laga yimaado waan waanta guud iyo gudiyada dhexdhexaadinta ku jirta dee shaqadiina rasmiga ahay way ku hilaadaya arrimahaasi kala dhex gasha muxuu yahay mawqifkiina ama tallaabadiina ku aadan maadaama dee waana la socoteen saad warbaahinta baad ka carabaato inaad ka maqlayseen go-aanka amaba tallaabada iyo mawqifkeedi ka hadlaysuy marka hore sagaal iyo labaatankii bishii afraad ayuu shirku xidhmay xeerku wuxuu leeyahay go-aamada shirweynayaasha xisbiyadu ay qabsadaan ee shirweynayaasha shanbilood shan sanadoodla ah guddida diiwaangelinta guddida doorashooyinka iyo xereyaha guud waxaa loogu gudbinayaa go-aamada muddo soddon maalmood gudahooda ayaa loogu gudbinaya muddadaa soddonkaa maalmood ka dambeysa go-aamo shirweyne ka soo baxo hay-adaha qaranku qaban karaan ma jiro muddadaas waxay ku egayd sagaal iyo labaatankii bishan aynu ku jiro waa khamiistii ahayd maalintaa khamiista guddidu toddobadii subaxnimo ilaa lixdii galabnimo xafiiskay fadhiday iyadoo sugaysay in wax dacwada liisas kale ila khilaafka suuqay ku aragtaa ka jiree in waxu soo gaadhaan lixdii galabnimo ayaa xafiiska ka kacday intaa waxay halkaa ku sugaysay in wax kale ay soo gaadhaan waktigii markuu xidhmay inay warqad soo saarto qasab bay noqotay saaka warqadaas warqaddaa aan soo saaray oo odhanaysa liisaska keliya iyo golo dhexe guddi fulineed hoggaan ee aanu ka hayno shirkaas kulmiye waa kuwii soo saxeen shirgudoonkii shirweynaha roolka nooga banaana haddaan usoo noqo su-aashaadi waxa weeye wixii dacwadana soo gaadhay inka dacwada furan tahay laakin liis baa xidhnay laakin wixii dacwada way furan yihiin iyago wakti male wakti dhacaya male ciddii noo soo gudbisa wixii dacwada ee go-aamadaa shirweynaha ka dacwooneysa diyaar baanu way laakiin xasan markaynu eegno dee liiska imka aad carrabaabtay ee shirgudoonku soo saaray laba garab baa xisbiga isu haysiin ka warqabnay waa garab ka mid a gudoomiyaha xisbiga muuse bishe cabdi iyo weliba garabkiisa iyagana saxoogu dee liisas kale soo saareen oo hadday golo dhexe noqotay hadday furi noqotay labadaba tani maana umuuqan inaad dhinacun aqoonsateen taa maxaad cuskanaysaa annagu suuqa xoogan usoo qaadqaadano waxa sharcina waa waxaynu soo gaadhay ee sifa sharciya nagu soo gaadhay ee wakti sharciyaanu soo gaadhay suuqa haddii dee magaaladu hargeysa waxa leedahay waa wax gaara de laakiin wixiina soo gaadhay ee keliya ee shirkaa naga soo gaadhay waa intaa wax kaloo ilaah haddana soo gaadhay haba yaraatee ma jiro maxaanu garabkaan cid kale wax kama haynaa haba yaraatee cid kaloo aan wax ka haynaaba maba jirto waktigii lagu qabanayey go-aamada shirweynuhuna wuu dhammaaday oo sagaal iyo labaatankiiba ku ekaa markaa qasab bay noqotay dee waxaanu haynay inaanu soo saaro oo aanu sheegno inaanu intaa hayno marka dee anigu suuqa ka doonan mayno war liisasya haya odhan mayno oo nin walba halkiisa ugu tegi mayno war liisasa sheegaysa hebel keen odhan mayne xafiis baanu leenahay hay-adaha kale nala midkiina iyana waa saas oo kale hadday xeeradaha tahay hadday guddi doorashooyinka tahay iyana dhan leynku maalin bay naga wada egay waana way xuseen caadiyan markaynu ka hadlayno de hamaan dawliya jiro la wada xidhiidho laba hareerada dawliya tihiin ka hor intaanu dhicin waktigan muddada bisha ee sharcigu bixinaya haatana caalabaabtay xisbiga kulmiya xafiis buu leeyahay dee mas-uuliyiintiisi bay joogaan inaba wax xidhiidha taasi mala samayseen ka hor intaan waktigan dhicin waad sugayseen intu sharciyadiina fuliseen anagu labada qolo qolona maanaan doonan kuwana maanaan doonan liskana maanaan kuwana liskana ma la waajibiya saar bay ahaay waa xilliyaga u yeelay inay liisas noo keenaan annagana lagama sugayey ee iyaga laga sugayey oo xeer ku waajibinayey inay liisaska geeyaan muddada intaasa ay ku geeyaan sharciga iyaga ku waajibinayay laakiin xilli annaga noo yeelay haba yaraatin mu ahay
xeerka amaba qaynuunka sharciga ee xisbigu uu sheegayo in shirweynihiisa golaha dhexe uu qabsado waa de si musharxii loo loo loo loo magacaabo ama loo doorto xisbiga gudihiisa ayuu sharcigu sheegaya markay noqotaba walo imika ay dib u dhacayaan shirarkiisa iyo imika wararku lagu soo gaarayaan oo ay qabsan doonaan taa macneedu waxa weye liiska sharciga inay soo gaadho ma shirweynaha qabsan kara annaga dee saa wey liis kaloo aanu haynaa haba yaraatee xaggee liis kaloo ka jira guddi ahaan dee mabaanu arag maxaa jira kaasun baanu aragnay kaasana soo gaadhay kaasaanu haynaa wax kaloona soo gaadhay haba yaraatee ma jiro dee xisbiga guddidiisa fulinta ama golihiisa dhexe haddii nin walba liis jeebka ku haysto dee waxa anaga noo yaalla ma nuqseeya maaha kaana soo gaadhan baa nuqseeya aad baa maasanta hal suaal ku weydiin waxsan tira waxaa laga soo saaray liiska liiskan weli waxaa kala tagay inta xaq u hayay soo jiso oo shirkadoon shirkadoon waxay anaga xaq loo shirweyniyey guddoominayni hogaanka xisbiga oo guddoomiyihii guddoomiyey ku xidhay anaga xaq u leh idinku xaq marka la eego dhinacyada dhinaca sunnada xaq buu leeyahay ma jiraan
shir shir waxa saxeexa go-aamadiisa waa la yaqaana shir gebigiisa shir guddoonka shirkaa saxeexa haddii lixda lixda hogaanka xisbiga oo isku dhan iyo guddida fulinta ee dhowr iyo afartan oo isku dhan iyo golaha dhexe ee dhowrka boqol oo isku dhan hadday imika liis soo saxeexaan intoodaas ay soo saxeexaan go-aamadii shirweynaha haddii haddii guddoonkii shirweynuhu ka maqan yahay waa keyr sharci
xasan waxaan jeclay inaan ku weydiiyey imika idinku go-aan baad soo saarteen aad leedihiin waxaanu aqoonsannahay liiskaana loo soo gudbiyey ee golaha dhexe ee garab ka mida xisbiga kulmiye saad la socotana dhexdhexaadin baa laga wadaa iminka labada garab ee xisbiga arrintiinan iminka aad soo saarteen ma la odhan karaa qayb bay kasii qaadan kartaa kala fogaantii labada garab ee xisbiga kulmiye ee la doonaya in la isku soo dhaweeyo arrintaan soo saarray horta waa arrin sharciya xilligii waktigii markuu dhammaaday in go-aan naga soo baxo waa waxay ahayd wax mas bay ahayd dacwadii iyadu ma xidhmin waxa xidhmay xilligii liisaska la qabanayay xilligii liisaska la qabanayay inay dhammaatay liiskan noo kaa yahay waajib bayna weyda inaan soo saaro wixii laakiin dacwad qaba ee go-aamadaa shirweynaha ka soo baxay dacwad ka qaba xilli walba wuu furan tahay saacad walba way iman karaan
asalaamu calaykum